الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما waxaynu ku soo guda jiray ikhwaani qeybtii axaadiidta sheekhu uu kaga waramayey qaala wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama laa tasaalu jahannamu yulqaa fiiha wa hiya taquulu hal min masiid wa qowluhu daa iyo maaragtay kuwa ka dambeeya waxay ku cadfan yihiin famin dalika mithlu qowlihi sala allahu calayhi wasalam marka macnuhu wuxuu noqonayaa wa qowluhu ay wa milu qowlihi iyo sida hadalka rasuulku yidhi oo kale sala allahu calayhi wasalam laa tasaalu ka zuuli maysa jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdaa waa dabaqad naarta ka mid ah waxaanay bacdu ahlilcilmi tilmaamaan in magacaa loogu bixiyey gunteeda aadkiyo aadka u dheer darteed laa tasaalu jahannamu jahannami ka zuuli mayso yulqaa fiiha in lagu tuuro dhexdeeda dadka ahlu naarka ah oo aayar markaa mid lagu soo dhoweynayo ama ay gelayaan ma ahe waa lagu daadinaya waayo meel markaa si fudud loogu hiili karayaanay ahayn ciyaadan billaah wa hiya iyaduna taquulu ay markaa tidhaahdo ka zuuli maysa in lagu tuuro dadka ahlu naarka wahiya taquulu iyaduna ay leedahay hal min masiid ziyaado ma la hayaa yacnii weli maan buuxsamin oo waxaan u baahanay dheeraad sidaa ka zuuli mayso xataa yadaca ilaa uu dhigo rabuulcizati allaha cizada u saaxiibkaahi fiiha korkeeda rijlahu lugtiisa ilaa uu saaro xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi anas wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxa ku soo aroortay xataa yadaca ilaa uu dhigo rabuulcizati calayha korkeeda qadamahu qadamkiisa qadamna waa bimacna rijli qadam iyo rijli waa isla mid fayanzawi wuxuu u soo markaa waxa weeyaan dhowaanayaa ama wuxuu usoo duubmayaa bacduhaa barhkeedba ilaa bacdin barhka kale yacnii labadeedii daraf baa isu imanaya bay ka dhigan tahay fa taquulu waxay odhanaysaa qadqad waa ismu ficil amar oo qadqad macnii xasbi xasbi yacnii igu filan igu filan yakfi intaasaa igu filan bay odhanaysa oo saasay ku buuxsamaysa macnuhu wuxuu yahay marka naarta jahanamo lagu guro lagu guro dadka ee dadkii loogu talagalay oo dhan la geliyaa haddana waxbaa maaragtay bannaanaanaya oo sidaa ku buuxsami mayso ilaahayna jalla wacalaa wuxuu u ballanqaaday inuu buuxiyo iyadiyo jannadaba taana waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay yowma naquulu lijahannama halimtala'ti wa taquulu hal min masiida ma buuxsantay mar walba waxay leedahay ziyaada ma lahaya markaasaa dabadeetana ilaahay jalla wacalaa qadamkiisa ama rijligiisa ayuu saarayaa kolkaasay isu soo ururaysaa fayanzawi wuu usoo ururayaa bacduhaa barhkeedba ilaa bacdin barhka kale ee yandamu bacduhaa ilaa bacdin oo labadeedii daraf baa isu soo ururayo fa taquulu waxay odhanaysaa qadqad saasay markaa ku buuxsamaysa muttafaqun calayh lafdiga rijligana wuxuu ku soo arooray xadiidka abi hureyre bukhaari iyo muslim ay warinayaan lafdiga qadamkuna xadiidka anas ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidkani waa xadiid saxiixa waxaan u tilmaamayaa ihbaatu lqadami lilaahi jala wacala rijliguna waa la mid uun waxaanay ka mid tahay sifadaasi sifaadka khabariga ah ee ilaahay u sugan sidaynu u sugayno wejiga ilaahay jalla wacalaa iyo yadaynkiisa ayaa markaa qadamkana loo sugayaa من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل سيدا رسولك يا صحابة دي ددك وناكسنا أي أصغين أي أصغينا كيف كان أقرن مين أما تحريف هذا كلا دوان أهل البدع ويكسل لدان حديثك أما صفة مركي صومران لما أنتود ووضا باطل وهي وقار كود با وحي لهدان قدمك وحل وقت شيداه المتقدم macnuhuna wuxuu noqonayaa jahannama buuxsay maysa ilaa ilaahay cid uu u hormariyey uu waxa weeyaan markaas ku rido markaa cid uu u hormariyey oo uu ku guray uu ku rido ayay buuxsamaysa taasina waxa weeye waa baatil waayo xadiidkaaba macnaha diidaya soo kan rasuulku uhi xataa yadaca rabu lcizati fiiha rijlah fiihaana waa bimacnaa calayha oo labadaa riwaayadood fiiha iyo calayhada la isku fasirayaayo fii halkan waa bimacnaa calaa fii oo bimacnaa calaana nusuusta way kusoo aroortay in badan marka fiiha ay calayha weeyi qaarna waxay dhaahdeen qadamka waxaa looga jeedaa makhluuq gaarahoo la ysla yaqaano marka makhluuqii qadamka la odhan jiray ilaa ilaahay ku rida ma buuxsamayso markaasay buuxsamaysa waxaa la odhanayaa kaasi waa khilaafu daahiri nas waana khilaafu ajmaaci salaf walaa daliila calayhi jawaabahaasi iyo qaar kaloo badan oo ahlulcilmigu ay tilmaameen ayaa lagaga jawaabaya qaala wa qowluhu ay wa milu qowlihi yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu odhanayaa maalinka qiyaame ya aadamu aadamow waa abulbashar fayaquulu wuxuu odhanayaa labayka ku aqbalay oo ku aqbalay oo wasacdayka macnii waxa weeyaan ay iscaadan bacda iscaad macnii waxaanu kaa dalbayaa inaad daacadaada igu kaalmayso fa yunaadii ilaahay wuxuu ku dhawaaqayaa bisawtin cod ina allaha ilaahay ya'muruka wuxuu ku farayaa an tukhrija inaad ka soo saarta min duriyatika duriyadaada waa cid alla ciddii kaa beerantay bacan ay mabcuuan kuwa loo dirayo ila naari naarta muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkuna waxaa laga warinayaa saxaabigiisu yahay abu saciid alkhudri radia allahu canhu xadiidkuna inta uu ka dheeraa oo wuxuu nebi aadam odhanayaa calayhi asalaam ilaahayow waxa weeye bachu naar waa maxay inta naarta la geynayaa maxay yihiin kolkaasaa ilaahay odhanayaa kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo saar oo xagga naarta u soo saar yacnii dadka kaa beermay waa tii arrintaasi saxaabada rasuulka aada iyo aada ugu cuslaatay raggii rag ahaa ee naarta ka baqan jiray jannadana doonaayey waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qalbi qaboojinayee tilmaamayey inay bani aadamka ku jiraan laba ummadood oo ciddii dee maaragtay aada u badinaya oo ahlu naarna ah nimanka yajuuj laydhaa iyo nimanka hee la ydhaahdo yajuuj iyo majuuj labaduba bani aadamkay ka mid yihiin waana dad aada iyo aada u badan gaalana ah oo ahlu naar marka calaa kulli xaal waxaa halkaa aad ka garanaysaa dadkii ka beermay nebi aadam calayhi salaam kunkiiba mid baa jannada gelaya inta kalena waa ahlu naarka taasina waxay kuu tilmaamaysaa dadka lunsani siday hee mar walba u badan yihiin wma akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin wain tuic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah mar walba dadka inta badan baa lunsan sidaa awgeed qofku haddii uu halka loo badan yahay ku xidho ee xadhaga ku xidhuu idhaahda halkaa loo badan yahay mari waxaa dhici karta halkaa loo badan yahay ee uu raacay inay noqoto dalaal iyo baadi inay noqoto xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa إثبات صفة القول لله جل وعلا يقول تعالى إلهي با أرانيا قولكنا وكلامك إلهي وهد لا صفة هرين وصمر وحكالو لغا قادنيا أن الله سبحانه ينادي فينادي بصوت وحكالو لغا قادنيا إثبات الصوت لله جل وعلا هذا الكإلهي لليه عضل مقلوه ayuu leeyahay oo ciddii doon ciddii uu doono ay maqasho waay nidaagana hore waxaynu u soo sheegnay inuu yahay maxay maa huwa nidaau ya ikhwaan huwa asawtu alrafiic waa codka sare ayaa nidaaga la idhahda ana nida sawt rafiicu wadidahu fahuwa najaau kilaahumaa sawtaani sidaa awgeed baa bisawtin waa ta'kiid weeyi ma fahantay waayo fayunaadii ayaabaynu ka garanaynaa ama aynu ka qaadanaynaa cod dheeri inuu meesha ku jira soo maaha kolkaasaa la sii adkeeyo layidhi bisawtin shay macluumana waa la sii adkeeya luqada carabiga iyo qur-aanka iyo sunnadaba qur-aanka maxaa ku aragtay walaa aa'irin yaiiru bijanaaxayn soodhaan arag shinbirna ma jiro ku duula labadiisa baal ma shimbiraan labadiisa baal ku duula ma jiro ya oo iska duula un baala la-aan waa maya sidaa awgeed baa bijanaaxayn waa ta'kiid ba ahlulcilmi leeyihi bisawtina waa ta'kiid iyaduna waay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka ahlunaagku siduu u badan bacsanna waa faclun oo bimacna mafcuul ah bacsan ay mabcuuhan kuwa loo diraayo ila naari xagga naarta soo saar weeye waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen sababta ilaahay nebi aadam uu sidaa u odhanaya waxa weeye kow waa abulbashar de basharkan oo dhami waa kii ay hee ka beermeen marka labaadna wuu kala ogaa oo markaa ilaahay baa u kala sheegay dadka caruurtiisa ama ka beermaaya inta ahlu sacaadaha ah ee jannada gelaysa iyo inta markaa ahlu shaqaawaha ah ee naarta gelaysa ilaahay baa jalla wacalaa kala baray oo waxa weeye wuu kala garanaayey marka labadaa arrin darteed baa ilaahay odhanayaa soo saar weeye taasina waa taa labayka iyo wasacdayka labayka macnaheedu waxa weeyaan bay ahlucilmigu yidhaahdeen ee ijaaba bacda ijaaba ilaahay waxaan ku aqbalay oo aan ku yeelay oo aan markaa hadalkaaga yeelay yeelid yeelid ka dambaysa waan ku yeelay oo waan ku yeelay ay ijaabatan bacda ijaaba somarag waan ku yeelay oo waan ku yeelay oo waxa weeye maqlistaada iyo yeelistaada ayaan ku suganahay wasacdaykana waxaa loo fasiray inay tahay sida munaawi uu ku odhanayo faydulqadiirka bimacna aliscaad iscaadkaasina waa alicaana macnihiisu wuxuu noqonayaa marka ay natlubu minka iscaadan bacda iscaad ilaahay waxaanu kaa dalbaynaa kaalme kaalmo ka dambeeya inaad camalka wanaagsan iyo daacadaada iyo khayrka iyo aqbalista aanu ku aqballa inaad noogu kalmaysan ilaahu ka dalba dabaarak waayo ahlu sunnuhu waxay ka qaateen marka walaalayaal xadiidkan iyo kuwa la midka ah ilaahay jalla wacalaa hadalkiisu inuu sawt leeyahay waa alimaamu albukhaari xadiidkan abi saciid alkhudri iyo xadiidka kale cabdilaahi bnu unays fayunaadiihim bisawtin yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub labadaa xadiid iyo wixii la halmaalah ayuu ka daliishanaya kitaabkiisa khalqu afcaali اlcibaad wakadalika saxiixa qudhiisaan filayaa inuu haddii allaba kuu roon yahay sawt leeyahay ilaahay jala wacala laakiin sawtkaasi laa yumaailu aswaati lmakhluuqiin codadka makhluuqiinta la midnu aha mana shabaho sidaa awgeed baa hadalka ilaahay ama codka ilaahay qiyaamaha waxa maqlaaya kuwa fog iyo kuwa dhow labaduway maqlay makhluuqu waxa laga yaabaa hadduu dhawaaqo oo si kasta xataa uu kor ugu dhawaaqo dee inunbaa maqlaysa kooban in kooban ayuunbuu codka gaadsiin karaa laakiinka ilaahay sidaa maaha jalla wacalaa waxaan u tilmaamay alimaam cabdullaahi bnu limaam axmed ibnu xambal raximahumullah aabbahay oo alimaamu axmed imaamu ahli sunna baan ku ugu yidhi yaa abati inahum yaquuluuna ina allaha laa yatakalamu bisaw waxay aabba leeyihiin qolya ahlubidacay ilaahay cod kuma hadlo qaala balaa yatakalamu bisaw wuxuu yihi cod baa ilaahay jala wacala nimankii ugu horeeyey ee diiday hadalka ilaahay xaraf iyo sawt inuu leeyahay ina nimanka kullaabiyada la idhaabay ahay oo boqolkii markaa dhagaxaad barkiisa iyo meelaha soo markaa calaa kulli xaal nimankaa kullaabiyada la idhaahdo ayaa diiyey ahlucilmiguna aad iyo aad bay uga diiyeen xataa kutub si gaara looguna diiyey oo imaamkii la odhan jiray abu nasr alwaa'ilaasi wuxuu dhintay afar afar afar taariikhii afar boqol iyo afartan wuxuu leeyahay kitaab la idhaahdo arraji calaa man ankara alxarfa walqowm ashcariyadii kullaabiyadiisa الرد على من أنكر الحرف والصوت والمطبوع والقلم والخطاب وكتاب سعيد أبواب قال وقولها ومثل قوله وين ما منكم من كم الله من أحد أحد من كم الله ضريب إلا هذا السيد كم لها سيكلمه ربه ربه إذا الله سبحانه وليس بينه وبينه يدعو السجى يا ربي أنو لحنين ترجمان أفعليه iyadoo aanu u dhaxaynin xadiidkana wuxuu inoo sheegayaa ilaahay inuu hadlo qiyaamahana qof walba ilaahay jala wacalaa uula hadlo waa kalaamkiisii caamka ahaa waana takliimun caamun oo takliimun muxaasabo ah waa hadalka uu ku xisaabinayo dadka markaa mid kastoo muumina iyo mid kastoo gaara iyo wanaagsanaayo kiisma intaba waa la hadla taasina qofka bada ayay waxa weeyaan markaa gelinaysaa wey haddii la idhaahdo sawka ilaahay markuu gaalada ka hadlaayo walaa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo ya ay ahlulcilmigu idhaahdeen hadalka halkaa lagu nafiyey waa atakliimu bimaa yasuru almukallama waa in lagula hadlo ciddaan lala hadlaayo waxuu ku farxayo marka hadal farxad leh ama hadal uu ku farxo ama uu dukaraan lagula hadlaynin laakiin waa lala hadlayaa mararka qaar waay oo waa la xisaabinaya tarjumaankuna waxa weeyaan isaguna waa qofka labada luuqo isku fasira waxa weeye cid aan garanahayn luuqadii uu doonayo usii fasiraan waxaana shardi bay ahlulcilmigu idhaahdeen inuu labadan luuqo isku fasirayana garanayo aaminna uu yahay si aanu dee dhibaato u keensan xadiidkana bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi cadiy ibnu xaatim intana uu ka dheeraa sheekhu shaahidkunbuu ka soo qaatay qaala wa qowluhu fii ruqyati lmariidi ay wa milu qowlihi iyo hadalka rasuulku yidhi oo kale fii ruqyati lmariidi tufka lagu tufo qofka xanuunsanaya uu ka yidhi rabbana allah in macnihii la odhanaayo rabbana allahu aladii fi samaa oo waxaa ka horraysa midkiin marka uu xanuunsado ha yidhaahdo rabbana allah ee yaa rabbana rabbigayow allaahu allahayow aladii allahaasoo fi samaa'i samada ka sarreeyo taqadasa waxaa tahirnaada ismuka magacaaga tahirnaada amruka amarkaagu fi samaa'i samaduu ku sugan yahay iyo walardi dhulkaba amarka ilaahayna amar kowni ah oo qadariya iyo amar sharci ah ayuu u qaybsamaa ilaahay baa jalla wacalaa arrimaha kala wada isagaa qadara isagaa marka uu doono inuu wax maaragtay qadara ama arrin uu fuliyo kun unbuu idhaahdaa fayakuun inamaa amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun wakadalika amarka ilaahay ee jalla wacalaa sharciga ah isaguna waa mid sugan labadubana nusuusta way ku soo arooreen kamaa raxmatuka fi samaa'i sugnaanta ay raxmadaadu samada ku sugan tahay darteed oo kaaftu halkan waa litacliil sida cuthaymiinba sharxiisa ku sheegayo kaaftuna dee macaani badan bay usoo aroortay aye cindakum ya ikhwaan kadaasi bal macaaniday usoo aroorto waxaa ka haysaan soo daaya tashbiih way faydaysaa zaydun kalasadi aye tashbiihaasa haysaan soo maa maxay kale tacliilla way faa'idaysaa tacliil oo shaygii la cilaynayo ka qawlihi ay liqawlihi soo ma aragtaan waad arki kartaa wey mararka qaar waxay soo aroortaa iyadoo zaa'ide ah ma garata mararka qaar waxay soo aroortay iyadoo muakida ah sida laysa ka milihi shay-un kaafta ka milihi ku jirta maxaynu idhahnaa waynu soo marnay waa muakida soo maaha ha zaa'ide ka ku cabiri kari mayno dee qur-aankii bay ku jirtaa si aan loo moodin qur-aanka wax zaa'id inuu ku jira laqwina ma odhan karee laakiin waxaynu odhanaynaa waa silo ama waxaynu odhanaynaa waa muakida waay khulaasada ibnu maaligu markuu sheegayo waa kii odhan jiray shabih bikaafin wabiha tacliilu qad yucnaa biha wazaa'idan litawkiidin walad marka macaanidaasay usoo arabta haddaba kaaftu halkan waa tacliil bay faa'iideynaysa kamaa raxmatuka fi samaa sugnaanta raxmadaadu ay samada ku sugan tahay darteed ijcal yeel raxmataka raxmadaada filardi dhulka yeel haddii la idhaha raxmadda ilaahay dhulkana miyaanay soo gaadhin oo dad badan ama makhluuqiisa aanu intaaba ugu naxariisanahayn waxaa la odhanayaa raxmad wuxuu u baahan yahay qofkan xanuunsanaya ee qur-aanka lagu akhriyaya ama ducadan lagu akhriyayaa raxmad khaasa oo uu dhiban yahay ee lagaga fayda dhibtan haysata ikfir lanaa ilaahay ow noo dhaaf xubanaa dembiyada yada waaweyn iyo wakhataayaanaa gafafkayaga oo marka la israaciyo xuubkii iyo markaa khataayaagii xuubanaana waxay noqonaysaa kabaairtii khataayaanaana waxay noqonaysaa saqaa'irtii anta adigu rabuayibiina kuwa wanaagsan rabbigooda ayaa tahay haddii la idhaahdo kuwa kalena miyaanu rabbi u ahayna jawaabtu waxay tahay maya tani waa rububiya khaasa waa maxay rububiya khaasa weeye anzil ilaahay ou soo deji raxmatan raxmad min raxmatika raxmadaada ka mida iyo wa shifaan bogsiyo min shifaaika shifaagaaga ka mida calaa haada alwajici kan xanuunsanaya ilaahay oo ku soo deji alwajic bikasri ljiim jiimka marka la hoos dhigo waa almusaabu bilmarad waa kan xanuunku ku dhacay weeye kan xanuunsanaya ilaahay oo ku soo deji raxmad raxmadaada ka mida iyo shifaa shifaagaa ka mida fayabra'a si uu markaa u bogsado fayabraa oo uu bogsado ilan yabraa waa ficil mudaarico mansuubun bian mudmaratan waay bacda faai sababiya fayabraa sooma aragtid xadiiu xasanu weeye rawaahu abu daawuuda waayruhu abu daawuud iyo keyrkiibaa wariye ayrkaana nisaa'i baa ka mida xaakim baa ka mida xadiidka صaxaabigiisuna waa abu darda radi allahu canhu min xadiii abi darda xagga laakiin marka la eegama صaxiix ba mise waa daciif xadiidkani waa daciif weeye sanadkiisa waxaa ku jira ziyaada ibnu muxamed almisri imaamu dahabi wuxuu ihi ziyaada misriyu muqilun xadiidta wax yar baa laga wariyey ba la yidhi waa nin daciifa xadiidkana isagaa la gaar noqday baa miisaanka uu ku tilmaamay aldahabiyu raximah اllah markaa xadiidkani waa xadiid sanad ahaan daciifa weeye ha yeeshee waxyaabaha uu sheegayaa dee nusuusta kale ee saxiixaba way ku sugan tahay waxyaabaha hadda laga deliishanaya waxaa ka mid a fi samaa ilaahay inuu yahay nusuus badan baa ku soo aroortay saraynta ilaahay jalla wacala waay iyo sugista amarkiisa iyo sugista raxmadiisa ilaahay jalla wacala iyo inuu ilaahay shifaaga isagu keeno waxaa kaloo xadiidkaasi sheegaya ruqyada qofka xanuunsanaya in lagu tufi karo hadii xadiidkani daciif noqday axaadiis kaloo badan oo saxiixa ku soo aroortay oo aynu ku soo aragnay markaa kitaabkii hore towxiidka qaala wa qowluhu wa milu qowlihi alaa ta'manuunii miyaydaani aaminahayn wa ana aniguoo amiinu man fi samaa'i samada allaha ka sarreeya kuu aaminay ahaaday wa ana aniguoo amiinu man alluhu kuu aamine ahaaday allahaasoo fi samaai cala samaai samada ka sarreeya xadiidun saxiixun weeye waa xadiis saxiixa rawaahu lbukhaariyu wa muslim min xadiidi abi saciid alkhudri saxaabigiisu waa abi saciid alkhudri sabab baanu xadiidkani ku soo arooray oo cali bnu abi aalib baa markii uu yaban joogay uu madaxda ka ahaa radia allaahu canhu wa ardaah ayaa dahab buu halkaa ka soo diro kolkaasaa rasuulka loo keenay kolkaasuu rasuulku u qaybiyey sal allahu alayhi wasalam afar nin ayuu uqaybiyey dadkii qaar baa dabadeetana ka hadlay ama maaragtay isyidhi arrintaa cadaaladdeeda waxbaa ku jira markaasuu rasuulku sidan yidhi alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa ya'tiinii khabaru samaai sabaaxan wamasaa iyadoo ilaahay aaminay oo adduunyadan wax ka weyn oo waxyigii iyo risaaladii uu igu aaminay oo galab iyo markaa subaxba waxyigii samadu i imanayo miyaydaani aaminaha yani i aamina bay ka dhigan tahay de soo ma aragtid haddii rasuulku uu cid qadiyo cidda wax siiyana arrinta noocaasi cadaalad darro maahe waa maslaxad iyo dan ku jirta darteed ayuu waxa weeye sidaa u sameeya marar la weydiiyeyna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waabuu maaragtay sheegay oo wuxuu ihi mararka qaar baa nin qadiya ninna aan wax siiya iyada oo kaa aan qadiyey aan ka jecelahay oo agtayda uu ka qiimo badan yahay kanaan wax siiyey kan sababtaan wuxu siiye maaha inaan jecelahaye waxaan markaa ka baqanaya inuu ilah naarta ku tuuro macnii intuu fitnoobo inuu dabeetana naarta galo markaa si bal adduunyadani loogu soo jiido oo uu waxa weeye iimaanka ugu raasukho oo uu khayrka ugu soo dhowaado ayaan adduunyadan u siiyaa buuri waaya xadiidkana ikhwaanii fi samaa'i baa laga deliishanayaa culuwiga ilaahay tilmaamaya wa qowluhu wa milu qowlihi waalcarshu carshiguna fowqa almaa'i biyuhuu ka sarreeya wallaahu ilaahayna fowqa alcarshi carshiguu ka sii sarreeya wa huwa ilaahay yaclamu u ogyahay maa antum calayhi waxa ku sugan tihiinna ilaahay jala wacalaa u ogyahay xadiiun xasanu weeye rawaahu abu daawuuda waayruhu abu daawuud iyo keyrkii baa wariyey xadiidka markaa hadduu uga jeedo aharkii cabdilaahi bnu mascuud ee kitaabu tawxiidka baabkii ugu dambeeya aynu ku soo maray ee bayna samaai dunya walatii taliiha ka bilaabmayey aharkaasi wuu sugnaa xukmu rafci baanu leeyahay baynu soo maray oo ahar sugan laakiin xadiikii hadduu xadiiulawcaal iyo uga jeedo xadiidkii alcabaas bnu cabdilmualib iyo uu warinayey xadiidkaasi waxa weeye ma sugna inuu aharka uga jeedaana laga yaabaa waaya marka cabdillahi bn mascuud baa aharkana warinaya waxaana aharka laga qaadanayaa ilaahay inuu sareeyo isla markaa wax walba uu ogyahay marka waxaa aharkani kulmiyey saraynta ilaahay sugista la sugaayo iyo ixaadadiisa iyo koobista uu wax walba koobay ee cilmi iyo awood uu ku koobay sugis la sugaayo wa qowluhu iyo wa milu qowlihi weeye liljaariyati jaariyada uu ku yidhi inanta ayna allah ilaahay xagguu jira qaalat waxay tidhi fi samaai cala samaai samaduu ilaahay ka sarreeya qaala wuxuu ihi man ana anigu yaanahay qaalat waxay tidhi anta adigu rasuululahi rasuulkii ilaahay baa tahy qaala wuxuu rasuulku uhi actiqaha xore fa inaha mumina waaba mumino tan iyo xore rawaahu muslimu muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkana waa xadiidkii caanka aha ee jaariyada muslim baa wariyey axmed baa wariyey imaamu maalik waa wariyey ayrkood baa wariyey oo ahlulcilmi fara badan waxaana xadiidku daliil uu yahay kow in lays odhan karo ayn allah ilaahay xagguu jiraa in lays weydiin karo qolada mucaailada ah ee culuwiga ilaahay dafirsanay ma inay arrintaa sugayaan bay kula tahy beerkaa lagu dhufanaya marka taa la soo qaado ma garata waayahay xadiidkana taxriifyada ay saareen macnii waxa weeye waad yaabaysa dhan kale u rogeen ma garanaysa ya oo gabadhu dee inan yaroo iska adhi jira ahayd bay ku leeyihiin oo halkaa iska joogto oo caynkaasoo macrifadeeda iyo aqoonteeda iyo markaa garashadeedu ay iska hoosayso oo wax yaroo iska maaragtay garashadeeda u munaasibu rasuulku weydiinayayo soo ma aragtaan laa xawla walaa quwata ila billah markaa xadiidku isagoo dheer buu saxiixa muslimka ku yaalaa saxaabigiisuna waa mucaawiya ibnu alxakam assulami radia allahu canhu ardaa rasuulku yimi waxyaaba badan buu weydiiyey saxiixa muslimkaa ka arki doontaan isagoo xadiidku dheer marka waxyaabuhu weydiiyey bay ka mid ahayd wuxuu ihi inan baa adhiga ii raaci jirtay addoon halkaa aljawaaniya meesha laydhaa iyo uxud iyo dhankaasi ku raaci jirto maalin baan u tegey buui iyadoo yey uu lax kala cararay de ana nin bani aadamka ka mid aan oo sidoodaan u cadhoodaa buui waana cadhoodoo dharbaaxan karh kaga siiyey buui xaggeed eegaysa intii neefka dhan u baalku qaadanay markaasaa dabeetana facadama dalika calaya arrinkaas rasuulku sala allahu alay waslm uu igu weyneyey yani arrin weyn inaan galay ayuu iiga dhigay kolkaasaan rasuulka ilah ma xoreeya gebigeeda ya ma ugu abaalgudaa inaan xoreeyo markaasaa rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam horta bal ii keen markii loo keenay itixaankii rasuulku ka qaaday waa kaa taasi daliil waxay u tahay bay ahlulcilmigu idhaahdeen sifatulculuwi sifaadka ilaahay jala wacala kuwa ugu waaweyn inay ku jirto waayo sifadaasuu rasuulku itixaam soo maaha ayna allah iyo ayna allah in dadka la weydiin karo nabi maxamed baa dadka ku itixaamayo u weydiinaya xadiiskuna uu sugay waxaa kaloo daliil ay u tahay culuwiga ilaaha in la sugaa inay ka mid tahay min usuuli liimaan waa usuusha waaweyn ee iimaankay ka mid tahay qofka markaa culuwiga ilaahay diidana ma ka soo horjeeda waa calaa khatarin cadiim khatar weyn buu ku jira waaya qaar baa waxay dooneen inay xadiidkan ka hadlaan oo idhaahdaan maba sugno sixadiisa mucaasiriintana qaar baa aada iyo aada isugu daya inay idhahdaan xadiiskani ma sugna markaasay idhaahdeen nusakha saxiixa muslimka qaarkood baa ayna allaahudaasi aanay ku jirinba oo bayhaqi baa yidhi bay idhahdeen wadaad la odhan jiray bayhaqi oo caalim ahaa xadiiskan aada u yaqaanay nuskhadda iyada muslimka kuma jirta ayna allah waxaa la odhanayaa nuskhadiina haddaanay ku jirin nuskhado kale ku jirta nuskhadaha kale ayay ku jirta mana odhan karaan ruwaaddii imaamu muslim saxiixa ka warisay ayay qaarna sheegeen qaarna aanay sheegin saana ma odhan karaan waayo sideedaba labadan saxiix ee saxiixa bukhaariga iyo saxiixa muslimka saxiixa bukhaarigu ruwaad badan buu leeyihi oo waxyaabaha ay ku kala duwanaadaan waa laysu eegaa dee dhankaay u badan yihiin ka shaadka ah iyo ka waxa weeye halkay isku waafaqeen baa la eegaa laakiin imaamu muslim saxiixiisa hal raawi unbuu leeyihi sooma aragtid marka taasina suurogalo ma aha haddii kolkaa nuskhadahooda aanay ka helin ya ama aanay ku arag way iska dhici kartaa nushadan kelmadi inay ka godode ama kelmadi ka dhacdo ama mid la yaqaano dee nuskhadaha kale ku jirta kaba soo qaad saxiixa muslimka inaan lagu haynin dee kutubta kale ayaa waxa weeye lagu hayaa musnadka imaam axmed baa lagu haya iyo kutubta kale waxa weeye xadiiskii xadiiskan warisay ya ee aadka u faraha badan isagoo markaa iyadoo asaaniid saxiixa kusoo aroortay marka calaa kulli xaal xadiidku wuu sugan yahay masaailkaasi ayaanu daliil u yahay qaala almualifu raximahu llah wqowluhu ay wamilu qowlihi afdal liimaani iimaanka waxaa ugu fadli badan an taclama inaad ogaato ana allaha ilaahay macaka inuu macaaga yahay xayumaa kunta meel kastood ku sugan tahay xadiiun xasanu xadii xasana weeyi xadiikan صaxaabigiisu waa cubaada ibnu saamit radia alaahu canhu xasan baanu sheekhu ku sheegay laakiin sida raajixa xadiidku waa daciif weeye waxaa sanadkiisa ku jira sheekhii la odhan jiray nucaym bnu xamaad alkhusaaci nucaym bnu xamaad alkhusaaci sheekh buu ahaa xagga sunnada bir ku ah oo sunniya buu ahaa laakiin xagga xadiidka marka la eego waxoogaa xagga xifdigiisa wax ku yar jireen baa la ydhahdaayo daciif buu ku ahaa marka xadiidku ma sugna masaladuu tilmaamayo kusugan ku saabsan maciyada ilaahayna nusuus badan oo kale loo haya wa qowluhu ay wa milu qowlihi idaa qaama axadukum midkiin markuu isu taaga ila salaati salaada falaa yabsuqanna yaanu candhuufu tufin qibala wejihi xaggiisa hore walaa can yamiinihi midigtiisana yaanu tufin fa ina allaha maxaa yeelay ilaahay baa qibala wejihi xaggiisa hore waxa weeyaan markaa ku sugan walaakin ha yeeshee can yasaarihi xaggiisa bidix ha u tufa aw taxta qadamihi amaamihi hostiisa ha u tufa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan sheegaaya ilaahay inuu yahay markaa qibala almusalli qofka tukanaya xaggiisa hore macnihiisu maaha bay ahlulcilmigu idhaahdeen ilaahay qofka xaggiisa hore inuu kala siman yahay waayo makhluuqa ayaabaynu aragnaa qaar kaa sarreeya haddana dee xagga hore kaa xigo oo imaka cadceedu markay soo baxayso dee xaggeennaa hore waata ka muuqata haddana way sarraysaa markay sii dhacaysa waa sidaa dayixi waa sidaa makhluuqii baynu arkaynaa qaar ay ka suuro gashay iyagoo xagga hore kaa xiga ood qaabilayso iyo inay sarreeyaan famaa baaluka bilkhaaliq ya wallaahu calaa kulli shayin qadiir markaa xadiidku tilmaami maayo sida xuluuliyadu ay u deliishadeen inuu ilaahay meel walba joogo ee wuxuu tilmaamayaa ixaatada ilaahay jala wacala ilaahay inuu shay walba hee koobay wallaahu min waraa'ihim muxiita wa kaana allaahu bikulli shayin muxiitaa ilaahay jala wacalaa shay walba waa ka koobay taasi markaa waa jawaab ta kale nusuusta culuwiga iyo xadiidkan isma diidayaan waayo labaduba waa xaq xaquna iskama hor yimaado ta kale ama jawaabta saddexaad waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii xataa laga soo qaado makhluuqa inaanay labadani suuragal ka wada ahayn yani sarayn iyo inuu qibala wejigha yahay yani ilaahay jala wacalaa shay walba isaguu awoodaa makhluuqiisana la mid maaha loogana qiyaas qaadan maayo bacdu ahlilcilmi waxay idhahdaan xadiidku waa min almutashaabihe muxkamka ha loo celiyo si kastaba ha ahaatee xadiidku waa xaq weeye mana tilmaamaayo allahu fii kulli makaan inuu yahaye culuwiga ilaahay jala wacala ayuu faaideynaya waxaa kaluu faaideynaya qofku markuu tukanayo inuu khushuuco oo uu dareemo ilaahay jala wacala inuu la faqaayo waxaa kaloo uu faaideynaya qiblada inaanu qofku candhuufu tufi karin marka uu salaada ku jiro gaar ahaan marka kale qudheeda xataa axaadiid u baahan in la eego asaaniiddooda ku soo aroortay inaan xagga qiblada candhuufta loo tufin waayahay walaakin can yasaariha w taxta qadamihi marka xagga bidix loo tufaayo ama xagga hoose lagu tufayaa waa markaanay meeshu masaajid ahayn haddii qofku masaajid joogo masaajidkii candhuufta kuma tufayo sooma aragtaan tusaale ahaan dayrka masaajidka sidaa uu ugu ag tukanayo oo uu ka lalin karo xaggaa ka shaysana cid iyo waxba aanay marahayn uu ka lalin karaa waxba dhibaato kuma jirto haddii kale oo uu maro sitana maradiisa intuu saa ugu tufuusaa isugu celcelinaya sooma aragtid waaya laakiin masaajidkii dee marnaba candhuuf hadduu haddaa ciid yahay candhuuf laguma tufi karo ma banaana muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay min xadiii bni cumar cabdilaahi bni cumar booye saxaabigiisu muslimna jaabir buu ka wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu uhi waqowluhu wamilu qowlihi sal allahu alayhi wasalam allahuma allah w raba samaawaati sabci waalardi cirarka toddobada ah iyo dhulkaba allaha u rabbiga aho wa raba alcarshi alcadiimi carshiga weyn rabbigiisow rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga noo wa raba kuli shay shay walba rabbigiisow faaliq alxabi wanawa allaha markaa firida iyo laftaba jeexayo alxaba waa waxyaabahan markaa raashimada iyo wixii la midi waa midhkooda ama xabadooda ama firigooda weeye annawana waa wixii laf ku saabsan a weeye sida lafta timirtoo kale iyo wixii la mida marka waxyaabahan soo baxa qaarkoodna waxa weeyaan markaa xabadaasaa waa asal ah midh qabandiya tusaale ahaan ama midh heeda ama midh misira ama midh geleya baad halkaa ku ridaysaa qaarna waxa u asala dee lafta ah laf baa halkaa lagu ridayaa labadaba ilaahay baa jalla wacalaa jeexa laftaa iyo xabaddaa yare aan waxba ku siyaadayne waxba ka dhinmahaynen dilaacahayne wax alla wax maarayn kara aanay jirin ayaa ilaahay jalla wacalaa intuu jeexo ayuu geed dhan ka soo saaraya munzila tawraati walinjiili waalqur'aani allaha soo dejiyey towraad iyo injiil iyo qur-aanko marka hore waa tawasul lagu tawasulaayo aayaadka ilaahay ee kowniga ah markana aayaadka ilaahay ee sharciga ahabaa rasuulku ku tawasulaya sala allahu caleyh wasalam acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari nafsi sharka naftayda iyo wa min shari kulli daabbatin daabbad walba sharkeeda daabadda waxaa loo jeedaa wax kasta oo dhulka dul socda daabadaasoo anta adigu aakhidun aad haysa binaasiyatiha foodeeda macnii adigu aad maamulayso aad ku tasarufaysaa loo jeeda dee daabad walbana ilaahay baa jalla wacalaa maamulaya markaa daabad kasta oo shar leh ha yaraato ha weynaato sharkeedaan kaa magan gelaya anta adigu alawalu allaa horreeye baata oo falaysa qablaka shay waxba kaamay horrey wa anta adigu alaakhiru allaha dambeeyaa tahay oo falaysa bacdaka shay waxba kaama dambeeyaan wa anta adigu alaahiru allaha sarreeyaa tahay oo falaysa fowqaka shay waxba kaama sarreeya wa anta adigu albainu allaha dhow baa tee xogogaalka ah oo falaysa duunaka shay waxba kaama sokeeya iqdi canii allahayo iga gud addayna daynta wa aninii allahayo iga kaaftoonsi min alfaqri faqrigana ilahay iga kaaftoonsi rawaahu muslimu muslim baa saxiixa ku wariyey waa ducaa cadiimo weeye xadiika xadiidkan saxaabigiisuna waa abu hurayra radia allahu canhu ardaa haddaba su-aashu waxay tahay ducadan goormuu rasuulku akhrisan jiray sala allahu alay wasalam ya ikhwaan cinda nawm buu akhrisan jiray jazakum allah khayr marka qofku inuu akhristo had iyo jeer intuu qaybo ayaa la gudboon waa macaani aad iyo aad u cadiim ah waxaana laga qaadanayaa ilaahay markaad doonaysa inaad wax weydiisato wuxuu rasuulku ina barayaa sala allahu aleyh wasalam markaad doonaysa ilaahay inaad baridood wax weydiisato waa inaad horraysiisa maxay ammaanta ilaahay jala wacala iyo inaad ku ammaanto bimaa huwa ahluh kamaalka iyo qiimaha iyo awoodda iyo wanaagga ilaahay jala wacalaa uu ku sifaysan yahay ee ehelka uu yahay markaa dabadeeta wax weydiiso wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugu tawasulaya rabbinimadiisa cir iyo dhul iyo carshi iyo makhluuq oo dhan rabbi uu yahay shay walba isagu maamulayo soo dejinta uu markaa kutubta soo dejiya xaqa ah wuxuu ka magan gelayaa sharka naftiisa iyo intii sharle sharkeeda wuxuu ku ammaanayaa magacyadiisa qiimaha badan isagoo rasuulku afartaa magacee suuratulxadiidna lagu sheegayna inoo fasiray sala allahu aley wasalam intaa dabadeedna ilaahay wuxuu ka maaragtay magan gelayaa faqriga waxa loo yaqaano waxaan u weydiisanaya deynta inuu ka gudo deyntuna wax iska dhib badan qaala wuxuu uhi waqowluhu sala allahu calayhi wasalama ay wa milu qowlihi lamaa rafaca saxaabatu saxaabadu markay kor ugu qaadeen aswaatahum codadkooda bidikri dikriga oo marka dee safarka lagu jiro ee saxaabadu ay meelaha marayaan ilaahay bay xusi jireen oo markay meel sare oo taagan fuulaan ama buur oo ay takbiiran jireen allahu akbar bay odhan jireen markay meel hoose oo doox ah ama hoosa ku dhaadhacaanna way tasbiixsan jireen soo maha markaasay codka kor u qaadeen kolkaasuu rasuulku ku yihi ayuhanaasu dad yahow arbicuu tudha calaa anfusikum nafihiinna u tudha fa inakum maxaa yeelay idinku laa tadcuuna baryi maysaana sama mid dhagala iyo walaa haa'iban mid maqantoone inamaa tadcuuna waxaa baryaysaan samiican basiiran alla maqal badan oo arag badan oo qariiban dhow ina aladii allaha tadcuunahu aa baryaysaan aqrabuu uga dhow yahay ilaa axadikum midkiin min cunuuqi raaxilatihi qoorta hashiisa muttafaqun calayh markaa xadiidkana samac iyo basarkiibuu sugay sifaad manfiya ku jiro ilaahay mana dhagala-a mana maqna waa allaha wax walba maqlaaya wax walba arkaaya ee koobay addoomihiisa ku tasarufaya wax ka maqani aanu jirin waxaa kaloo laga qaadanaya qurbiga ilaahay qur-aankuna waa ka sheegay waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib qurbigaana waxaa la marinayaa halkii maciyada la mariyey ayaa la marinayaa ziyaadatu tawdiixna insha alla halka sheekhu kusoo celinayo ayaynu ku arki doonaa qaala wuxuu uhi waqowluhu ay wamilu qowlihi inakum idinku satarawna waa arki doontaan rabbakum rabbigii kamaa tarawna siaa u arkaysaan alqamara dayaxa sidaa u aragtaan alqamara dayaxoo leylata albadr habeen afar iyo tobnaad jooga laa tudaamuuna isku cidhiidhi maysaan fii ru'yatihi laa tudaamuuna isku dulmii maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa fain istaactum haddaa kartaan alaa tuqlabuu inaan laydinkaga qaalib noqonin calaa salaatin salaad salaadaasoo qabla uluuci shamsi cadceedda soo bixisteeda ka horeysa waa subxii iyo wa salaatin wa calaa salaatin salaad qabla quruubiha dhicista cadceedda ka horeysa waa casarkii fafcaluu sameeya muttafaqun calayhi xadiidkan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkaa hore ee rasuulku yaa ayuha naasu arbicuu calaa anfusikum waxa weeye hore ayaa markaa aynu u soo aragnay oo saxaabigiisana loo soo sheegay xadiidkan imanka aynu maraynana saxaabigiisu waa jariir ibnu cabdilaahi albajali radia allahu canhu wa ardaah waxaanu ka waramayaa ru'yat lmuminiina lirabbihim fi laakhira axaadiidta ku soo aroortay inay ilaahay dadka muminiintii arkayaan qiyaamahana waa axaadiid mutawaatira oo aada u badan si cad baanu rasuulku u sheegay markaa horeynu usoo sheegnay nusuusta ru'yada ka waramaysaa ru'yat lmuminiina lirabbihim fi laakhira waa qaciyat hubuut wdalaala qaciyat hubuut qaciyat dalaala si cad oon muran ku jirin bay u sugan tahay si cad oon muran ku jirinahe way u tusaysaa masalada ay ka warramayso sidaa awgeed baa laa majaala liinkaariha in la diidaa meel ma leh waxaanay ahlulcilmi badan yidhaahdeen qofka diida intii loo caddeeyo dabadeed xadiidta ru'yadaasi iyo sifadaa fa huwa kaafirun gaal weeye waay adaba xadiidka waxaynu ku aragnaa kamaa tarawna alqamara laylata albadri dayaxoo afar iyo tobnaada sida qof waliba halkiisa ugu arkay ee aan laysugu cidhiidh yahayn en laysugu dhibahayn ayuu qof waliba rabbigii u arki doona waxaanay ahlulcilmigu idhaahdeen dayaxa ilaahay lagu shabihi maayo waayo ilaah iyo makhluuq isku isuma shabahaanba ha yeeshee aragtida aragtida lagu shabahaya والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي أركتدا أركتدا لغو شبهية إيه كلا أركاية كلا أركاية لغو شبهي ماية انت وين القبصة تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي مرئي بل بالمرئي واي وحنا ماشي كجرت اهل العلم ويلاهدان قرينه تصنيسه الهي سرينتيس oo dayaxa waynu aragnaa soo maaha ha cadceedda qudheedana waynu aragnaa markaanay daruurtu ka sukayn soo maaha laakiin labaduba iyagoo inaga sarreeyanu aragnaa ilaahayna qiyaamaha waa la arkayaa isagoo sarreeya waayo mar walba ilaahay jalla wacalaa sarrayn buu ku sifaysan yahayoo sarrayntiisaasi marnaba ka zuuli maayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa salaada subax iyo salaada casar in aada loo ilaaliyaa waa waxyaabaha keenaya qofku aakhire inuu ilaahay arko oo labada waqtina waa laba waqti oo aad u qiimo badan oo waqtiyada malaa'iktu ay kulmaan malaa'ikta xafadada ah ilaahay noo soo diraa waa waqtiyada ay kulmaan weeye een qofka labada salaadood ilaaliyana waxa hortila ah salaadihii kalena inuu ilaalinayo lafdiga hadaba laa tudaamuuna waxa lagu wariyay miimta in la khafiifiyo oo shadka laga daayo taadana la godo laa tudaamuuna sidaa haddii loo akhriyo macnuhu wuxuu noqonayaa macnihii isku dulmii maysaan oo min adaymi baa laga keenay bidaad daymkuna waa dulmiga ay laa yalxaqukum fii ru'yatihi daymun walaa habnun isku dulmii maysaan oo intaa isku cidhiidhidaan qaarkiin laga qarin maayo ama lagu dulmii maayo in maaragta ay arki waayaan waxa kaloo la wariyay miimta in la shado miimta haddii la shado taadana waa la kordhigi doonaa laa tadaamuuna laa tadaamuuna waxaanay noqonaysaa ta kalaa meesha ka xadfuna waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii ta'ood mid baa la xadfa laa tadaamuuna ay laa tatadaamuuna macnuhuna wuxuu noqonayaa kolkaa isku cidhiidhi maysaan oo waxa laga keenay min atadaami baa laga keenay bimacna atazaaxumi watalaasuqi ha isku cidhiidhi maysaan dayaxo oo cadda needhiya sida qof waliba sidiisa ugu arkoon la isku cidhiidhiin saasoo kalaa u arkaysaan ilaahay jalla wacalaa maalinka qiyaama waxaa kaloo moxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu tilmaamay marka miimka la shado taada in la godaano waa suuragal buu yidhi laa tudaaruunana way soo aroortay sida cuthaymiin uu sheegaayo laa tudaaruuna haddii la akhriyana isku dhibi maysaan bay noqonaysa marka inay sideeda usoo aroortayna waa suuragal laakiin kolleyba waxaa jirta xadiidka kale abi hurayra warinaya isla ru'yadan ka warramaaya waxaa ku soo aroortay isagana hal tudaaruuna sooma aragtid miyaa isku dhibaysaan baa kusoo aroortay dayaxa oo afar iyo tobnaada cadceedoonay daruuri ka sokay maya saasaa u arkaysa qaala almualifu raximah llahu ilaa amhaali hadihi alaxaadiii ay undur waxaad eegtaa ilaa amhaali hadihi alaxaadiii axaadiidtan kuwa shabaha ee markaa la midka alatii taasoo yukhbiru uu kaga warramayo fiiha dhexdeeda rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam can rabbihi rabbigii bimaa yukhbiru bihi wuxuu kaga warramayo ee ku saabsan asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa qiimaha badan wa ina alfirqata maxaa yeele kooxda naajiyata badbaadaysa ahla sunnati waljamaacati ahaatay yu'minuuna way rumaynayaan bidaalika kaa la soo sheegay kamaa yu'minuuna si ay u rumaynayaan oo kale bimaa akhbara allaahu bihi ilaahay wuxuu kaga warramay fii kitaabihi kitaabkiisa sida qur-aanka sheegaya asmaad iyo sifaadka ay u rumaynayaan bay axaadiidta sugan ee sheegaysa asmaad iyo sifaadkana u rumaynaya من غير تحريف يدون لقلوع ولا تعطيل لنا ديدي ومن غير تكييف يدون لقابين ولا تمثيل كوا مخلوقنا لقلم الدين بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم الكائن الدينه وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online